buugun usoqori la taliyaha madaxweynaha somalilan arrimaha dhaqaalaha dhakhtar ismaan sheekh axmed waana lahakabandhigay jaamacadda hargeysa iyo weyba isku dowhayay istiraatiijiyada kobca iyo isbedelka ganacsiyada gaarka langleeya bandhiga buugga weyba ku qeyb galay ardada jaamacadda hargeysa ee baradaasa dhaqaalo maamulka sare ee jaamacadda iyo mas-uuliyiin ku tirsan maamulka somalilan maxamuud yuusuf muuse guddoomiyaga jaamacadda hargeysa iyo agaasimaha waxda xiriirka dadweynaga ee jaamacadda yo hadhawaay buugun usuqori la taliyaga madaxweynaha somalilan arrimaha dhaqaalaha dhakhtar ismaan sheekh axmed doctor cismaan haddaan u galo biografigiisa wuxuu hore uga soo shaqayn jiray world bankiga departmentka international finance corporation iyo islamic development bank doctor cismaan wuxuu ka soo shaqeeyey public sectorka iyo private sectorka maraykanka iyo bariga dhexe ama middle eastka iyadoo middle east uu kusoo shaqeeyey public investment banka saudi fanka sacuudi arabiya ama sanduuqa maalgelinta ee sacuudi arabiya wuxuu sidoo kale doctor cismaan la soo shaqeeyey kambaniyo badan oo consulting firm ah oo ka dhisan maraykanka doctor cismaan wuxuu sidoo kale professor ka ahaa jaamacado kala duwan oo maraykanka ku yaala oo aan ka xusi karo american university in washington d c iyo north carolina central university iyo allen university oo maraykan ku yaala doctor cismaan intii ugu dambeysay wuxuu ahaa senior manager ama maamule senior ah oo qaybta siyaasadda iyo istaraatiijiyadda jaamacadda king cabdullah university of science and technology ee sacuudi arabiya ku taalla imikana doctor cismaan waa la taliyaha dhaqaalaha ee madaxweynaha somalilan doctor cismaan intaasaan kusoo koobayaa kolle biographigiisa dhan ma sheegi karno ma xusi karno laakiin intaasaan khibraddiisa aan kusoo koobayaa waxaan topican uga fadhina maantana waxa weeye somaliland private sector led growth and transformation strategy oo buu ka qoray horena uu soo bandhigay maantana aan doonayna bal in academiga ardayda uu soo barsamgareeyo iyo intellectualiska idinkuna aan su-aalo wixii aad qabtaan iyo discussion aan la galno haddii lahayd sida ay u tahay aqoontu waxaan la yaablay u tahay iyo sida project loo akhriyayo iyo waxaa aqoon laga faa'iidaya taa waxaa leeyahay buuggaa kolley maanta wayna ka faa'iidana kol haddii dhaqaalihii somaliland qofka gasbartii ku qoray oo muddo dheer dhan ka soo shaqaynayay waxaa ama jaamacad ha noqoto ama institution ama banki wuxuu doonaa ka soo noqday in aada u iibsataan oo akhrisataan oo iska dhexashaan wax lagu baalkii lagu geliyana waxgelisana waxaa ka fiican aqoonta aada ina iibsato nin macallinoo beri wax noo dhigaya wuxuu yidhi bal hadda waxaa u fiirsataa buuli nin ardayga noo sheegay marka ninka ardayga lacag kasta oo soo gasha lagu husustaa shaadhii suwaal keliyu leeyahy shaadhii suwaal keliyu habeenkii u maydhaa suuxii jaacadda ku tagaa wuxuu la tegay dhammaan waxaa la ariya waxii aqoon ahaa ay u qaatay nin jaamacadda asaguna macallin ka ahaa researchkana markii hore haysan jira allah u naxariistay warsamay maxamed marka nabaleeshee ku kala imanaynay kuwaa la kuwo bugaagtiisa wax allaaley wuxuu haystay wuxuu siistay bugaag dhaqaalana waa wax allaaley wuxuu dhaqaalo haystay haddaan dhan muubsaday kuwa muubsa markaasaa miisaanka lagu batay sacuud ku soo maraya kuwa labuuha ka soo baxay taas macayeed waxay maraysaa in aada iyo aad aad uga faa'iidsato oo wax kasta oo qoran oo aqoon leh aada iibsato dad baa jira waraaqaha meelaha ku daatay xataa intay qaadaan akhriya la taliyaha madaxweynaha somalilan arrimaha dhaqaalaha dhakhtar ismaan sheekh axmed oo ee qoraaga buugga iyo weyba iska dheeraday muhiimada yeelata kobaca iyo isbedelka ganacsiyada gaarka langleeya
private sector led waxa weeye dhaqaalihiina private sectorka ayaa wada boqolkiiba sagaashan waa private sectorka dowladdu boqolkiiba tobanuun bay ku leedahay g b p-ga waddanka cashuur bay qaadaa adeegyay ku bixiysaa ama nabad ha ahaato iyo security ama ahaato some other basic services laakiin dhaqaalaha walaalaidhaa industrialization iyo hora loo socda iyo capacityga wax lagu soo saaraya alla koobiya marka la leeyahay it is the private sector growthna waxa weeye dee growth la-aan dhaqaalo kobca la-aantii shaqo la abuuri kari maayo waxaad ogtihiin shaqa xumadu siday nagu tahay waxa qura ee aynu kaga baxaynaa waa kee naga soo saaro oo gurood yimaado waxba ma soo saara iminka growdkaasaa xataa revenuega dowladda ku kordhi kartaa revenue baiska si ay adeegyadii dadku ka doonayeen ay u hubiso propertiga oo iminka aada u soo batay oo dhiibra dhaqaalahoo kobca oo la qaybsadana kobcaa aanay in yagun ku ekaanin iyaa maxaan ku idhahdaa daruuriya